madaxa ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid oo uu heliyey gudoomiyaha baarlamaanka galmudug doctor maxamed nuur gocal ayaa si rasmi u daahfuray dhismaha masjidka xarunta baarlamaanka dowladgoboleed galmudug kaasoo loogu talagalay in salaada ku hoogaan madaasha baarlamaanka iyo sidoo kale wakiilada ka socda qaybaha kala duwan bulshada yimidana xarunta baarlamaanka galmudug masjidkan ayaa loo dhisay qaab casri si aan watagan ka qayb qaato bilicda iyo sidoo kale fahamka diinta islaamka ee baarlamaanka galmudug haddaba ugu horeyn waxaa ka hadla furitaanka masjidkani gudoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gocli isagoona sheegay in masjidkan qayb ka yahay dadaalada lagu horumarinayo diinta iyo sidoo kale dhaqanka wanaagsan ee diinta islaamka waxaan filayaa xarumaha dowladda oo hadda masjidkan ma aha kaliya baarlamaankae qaybaha kaloo ku dhadhow ha noqoto ciidamo ha noqoto shaqaale ha noqoto wasiiro ha noqoto xildhibaano cadad fara badan ayaa jooga inkastoo ilaahay nagu manadaysta annaga oo tahay nicmadaas inaan alla uga shukrino madaxdayna iyo mas-uuliyaddayna iyo wasiiradaynu dhammaan ay kala qayb galaan dadka salaada iyo cibaadada iyo dhegaysiga diintaba masaajidda caamka oo aan uga fiicannahay meelo badan oo soomaaliya ka jirta oy maanta suurtagal ahayn dadka mas-uuliyiinta ahi inay masaajidda caamka tagaan ama ay ka qayb galaan marka waa nicmo ilaahay nagu madnadaystay oo muddadii halkaan aan hadda ka shaqaynayna ama mas-uuliyaanta ama dad badan oo noo yimaado ay nala yaabeen oo yidhaahdeen wasiirre aan istaaf wadan oo masaajidda tegaayo oo ku dukanaayo oo iyo xildhibaana iska lugaynayo oo dadka kala qaybgelayo baararka shaha lagu caba iyo masaajidda iyo xarumaha kala qaybgelayo waxaan hore u aragna maaha madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ayaa dhankiisa sheegay inuu soo dhaweynayo furitaanka masjidkani ayna qaybta daalada lagu horumarinayo si kor lagu qaada barashada fahamka diinta islaamka ee deegaanada galmudug
salaan bacdigeed farxad bay ii tahay inaan ka soo qaybgalo munaasabad aada u qiimo badan intaan munaasabada ka qaybgelayay ama xarigjar ka qaybgelayay midii ugu qiimaha badnayd ugu mataqaanaa ajarka badnayd inaan ka soo qaybgalo waxaan ka mahadcelinayaa waan u mahadcelinayaa gudoomiyaha baarlamaanka dadaalka uu hawshaan geliyey sidaasoo kale xubnaha baarlamaanka ee ka qayb qaatay iyo shirkadaha ka qayb qaatay shaqadii ugu fiicnaa ee la qaban lahaa baad qabateen xaqiiqdii ka qayb qaadashada baytullah ama beydka ilaahay waxay ku xusan tahay diinta ajarka iyo mataqaana miisaanka ay leedahay waxaan rajeynaynaa ilaahay hadduu yidhaahdo waa meel noo dhow annaguna madaxdeenna sare inaan ka imaan doonnon ku cibaadaysan doonno insha allah xerow ku noqon doonno oo ka loo xujiidan doonno ilaahay hadduu yidhaahdo wixii dhanka diinta naga dhiman xarunta baarlamaanka dowlad goboleed galmudug ayaa dhawaan xarig laga jiray masjidkan qayb ka yahay iyo qaybaha lagu soo kordhiyey xarunta baarlamaanka si looga hortago meeshaan looga saaro faandarada haysata qaybaha kala duwan bulshada deegaanada galmudug ee la xiriirta fahanka diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda